wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka somalilan iyo dahafuurti kulan howleed laga falanqeeya ay ku faa'iidaysadowka geedka garanwaaga ama sada soomaalida ungoradaasa cali garoobka kulanka wayba daafure agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan wayna ku qayb galay hay-ado wasaaradda kula shaqeeya oo arrimo deegaanka mas-uuliyiin kale oo maamulka somalilan ku tirsan iyo marti sharaf kala agaasimaha waxda qorsheynta ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka somalilan iyo kulunku ku dawhay weynuu sheegay inya muhiimata in lakuwada dawha faa'iidada geedka garanwaaga waxaa soo abaabushay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo qabanqaabadeeda iyo agaasinkeeda iyo iskudubaridkeedaba lahayd hay-adda w h h oo iyada runtii caawimaadeeda iyo taageeradeeda iyaduna leh muddooyinkii u dambeysayna ku howlanayd sidii ay geedka garawaaga ah wax uga qaban lahaayeen hadday tahay in ay xakameeyaan fiditaankiisa hadday tahay in isticmaalkiisa xagga wanaagsan ee positiveka looga faa'idaysanayo ay bulshada wax ugu soo celiyaan haddii ay tahay in iskaashatooyin la sameeyo geedka u roga oo uga faa'iideeya hanaanka looga faa'idaysanayo dhuxusha ama tamarta si loo badbaadiyo deegaanka iyo dhirtii xerodhaladka ahayd ee qiimaha badnayd daneeyayaashiinan halkan wada fadhiyo dhammaantiin haddii aad tihiin hay-adaha caalamiga ah hay-adaha e u da ah hay-adaha maxalliga ah maxalliga ah jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada wasaaradaha ama hay-adaha dowladda dhammaantiin waxaad si guud iyo si gaar ahaaneedba uga shaqaysaan ama ugu taxalluqdaan in geedkaa garawaaga aad si uun wax uga qaban kartaan hadday tahay in cilmi baadhis laga sameeyo xakameyntiisa iyo faa'iidooyinkiisa hadday tahay in mashaariic horumarineed oo derdergelineed oo geedkan ku saabsan laga howlgalo taasina waxay markaa dhiirigelinaysaa in la helo istaraatijiyad lagu xakameyn karo mustaqbalka soo socda geedkan iyo geedaha la halmaala ee isaga la midka ah dalkeena kusoo badanaya ee duulaanka ah agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka somalilan yowsiinu ku daway kulanka waynuu sheegay doorka wasaaradii kaleta ku faa'iidaysadowka geedka garanwaaga ama alagaroobka mudane iyo marwooyin waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maanta idinku soo dhaweeyo shirka saddexaad ee madasha qaran ee geedka garanwaaga somalilan national prosobis platform guud ahaan waxaan idinka mahadnaqayaa inaad nagala soo qayb gashaan kulankan muhiimka ah dabcan kulanka soo dhacaba horta runtii waa muhiim laakiinse wuxuu ka yaro duwan yaho waxa ka aynu ka wada hadlaynaa wax soomaali ahaan iyo deegaan ahaan baynu ku yaro cusub oo geed garawaan la yidhaaho oo nafta inoo keenay inaynu ka wada hadallo xal loogu helo ujeeddada kulankeenu waa inaynu wada hadallo ka wada hadallo waxyaabihii noo qabsoomay islamarkaana ka tashano sidii loo waajihi lahaa caqabadaha iyo wax ka qabashada dhibaatada geedka garanwaaga uu leeyahay kolley horta geedka garanwaagu dee dhibaato uu leeyahay adduunyada wax kastoo jiraana dee labada dhinacba way leey faa'iidana way leeyihin dhibaatona way leeyihin laakiin inagu ilaa hadda waxaynu aragnaa un oo inoo muuqataa waa dhibaatada geedkan inagu hayo deegaan ahaan cilm ahaan iyo iyo bulsho ahaanba laakiinse haddii lasii wadwado kolley faa'iidadiisa na waa la gaari doonaa insha allah bismillahi kariim geedkan garawaaga ah oo si ba-an u saameeyey deegaanka dhuldaaqsimeedka dhulbeereedka iyo nolosha bulshada una faafaya si xadhaaf ah isagao oo meesha ka saaray dhirtii kale ee xero udhaladka ahayd dabcan